roobkii deerto oo yaraadihii waliba awuurtaya obsaka eedan iyo habahanga in abaaro doranga dalka ku dilaaco karanga taaseyti oo saameyn kuweeladu korta shacabka soomaaliyeed gadoomiyaha hay-adda sodma maxamuud macalin oo shirjaraydka qoobadiya magaalada muqdisho iyo ku hadalay xaalado abaareeda usoona sheegin abaarta laniina ku jarta dalkana iyo saamayaasa in ku badana li milyan oo qofa haanaseytiga ku noolana dhammaan gobolada dalka gadoomiyaha hay-adda sodma maxamuud macalin iyo sheegay in lambaahanyi beeso in ku badan hal bilyana iyo bara si gurmadalanka sameeya dadka abaarta waxyeelaytiya islamarkaana si lanku ka hortaga in dhibaatadaasay sii kororta saameynta abaarta xaaladda dalku wuxuu marayaa lix milyan oo qof ka badan ayaa gurmad bini-aadinimo u baahan lixdaas milyan saddex milyanoo ka mid a waa dad runtii wajahaya xaalad halis ah oo runtii ku dhowaad ku dhowba inay mataqaanaa waxuu ahay ay waayaan nolosha qutub daruuriga maalintii ku dhowaad laba boqoloo kun oo qof ayaa ku barakacday runtii abaartii hadda mataqaana biyeerida dayrtu ay kaliftay ku dhowaad hal milyan iyo shan boqoloo kun oo xoolo ah ayaa runtii lagu waayey oo ku dhimatay gobolada runtii ay sida ba-an u saamaysay ay ka jirto waa ilaa iyo saddex iyo toban gobol oo runtii sideed iyo tobankii gobol ee dalka ka mid a saddex iyo tobankaas gobol waxaa ka mid a gobolka gedo hiiraan baay bakool mudug bari togdheer sool iyo gobolada galguduud shabeellada dhexe shabeellada hoose jubbada dhexe iyo jubbada hoose runtii hay-adda maareynta masiibooyinku waxay qaada tallaabooyin ay runtii arrimahaani waxay ka qaban karta ay uga qabanayso waxaan gaarnay ilaa iyo bishii oktoobar ilaa iyo bisha disembar oo hadda ah laba milyan iyo boqol kun oo qof ka badan ayaan gurmad gaarsiinay oo gobolada dalka guud ahaan dalka soomaaliya ka mid a dabcan qorshaha oo runtii hadda wuxuu yahay in mataqaanaa wada shaqayn dhow la yeesho hay-adaha dowladda hay-adaha gaarka loo leeyahay iyo kuwa internationalka ah si loo ilaaliyo hantida nolosha iyo xoolaha horumarin loogu sameeyo wax soo saarka beeraha hirgelinta qorshayaal xasilin xasilinta khilaafaadka runtii arrimaha ka dhasho oo runtii khayraadka laftigiisa biyeerida iyo mataqaanaa holaas waxaa ka dhasho dagaallo iyo dhibaatooyin badanaa dalka ka dhashtay dabcan arrintaas la waxeeyo abuurista hab maaliyadeed oo xalin xaliya musiibooyinka waxaan rabaa baaq inaan u diro baaqaasoo runtii ku wajahan guud ahaan caalamka iyo ummadda soomaaliyeed waxuu ahay in runtii loo baahan yahay sanadkan ilaa iyo sebtembarta soo socota hal bilyan iyo shan boqoloo kun oo dollar haddaan la helin oo runta dadkaas gagaar lagu gaarsiiyo waxay mataqaanaa wajihi karaan xaalad runtii aan la malaysan karin waxyaabaha ay u baahan yihiin macluumaadka iyo warbixinada waxaan rabaa runtii inaan iidana u mahad celsho culimada soomaaliyeed oo naga dhaqaaqin oo maalin kasta nala joogo si ummadda soomaaliyeed loo yiraahdo wax iscaawiya waxaan rabnaa insha allahu tacaala inaan iskaashanno qacmaha isqabsanno xaaladda dalka soomaaliya oo ku jiro oo abaaruhu ay sababayaan oo colaaduhu sababayaan aad iyo aad ay u xoogan yihiin